magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu qabtay shir muhiima oo diradda lagu saaraya horumarinta adeegyada biyaha nadiifka ah iyo nadaafada guud ee bulshada shirka ayaa waxaa kasoo qayb gala mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha samafalka ururada bulshada rayidka iyo khuburo ku taqusay arrimaha deegaanka iyo biyaha ujeedka shirka ayaa ahaa in la iska xog waraysto caqabadaha ka jira helitaanka biyo nadiif iyo nadaafad ku filan gaar ahaan tuulooyinka iyo deegaanada miyiga ee gobolka baay waxaana sidoo kale lagu falaqeeyo qorshayaasha lagu xoojin karo kaabayaasha biyaha iyo kor uqaadista wacyiga bulshada ee nadaafada iyo fayadhowrka agaasimaha waaxda biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya liibaan ow khaliif oo shirka si rasmi u daafura ayaa ka hadla ujeedka shirka haddaan platformkan hadda aan iskugu imaaninoo bishii lagu kulmayo uusan jirin dabcan wax hagaagaya ma leh bini aadamku wuxuu ku wada shaqeeyaa waa inuu xogta isweydaarsado meelihii wax laga qabanayo aanu ogaano resourceka yarka oo aan helayno intiina hadda halkan joogta aada haysaan iyo qaar kaloo hadda inaga maqana aysan noqonin wax inaga luma oo meel aanu ognahay oo baahidii markaasi si rasmi uga jirto aynu ku bixino oo aan geyno waa ahmiyadda aynu ka leenahay platformkan inuu jiro inaynu xoojino oo qayb badan oo idinkeena ka mid oo dabcan hadda uu gaabiskaga jiro inay xoogahaas ay la soo wadaagaan si ciidama annaga wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kale oo wadashaqeynta la leedihiin oo ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka oo iyaduna da dabcan platformkan nala wadaagto oo nagala shaqeysa ahmiyadda markaan isku soo duubno tani ay kaga duwaneed maanta aan iskugu nin waxay tahay xilliyo roobaad baa lasoo galay degmooyin badan waxaa laga soo sheegayaa kaysas badan oo cudurradan biyaha ka dhasha horta balse uga arrimahaas taagana jira aan ugaga hortagnaa oo wax uga qabanaa inagoo wada jira wasaaradda hadda biyaha iyo wasaaradda caafimaadku iyo kalastarku inta goonidooda dhaqaaqaan oo cido gaar maaragtay hay-ado gaar oo ay wax ka heli karayaan ama wax ku tuhayaan oo tun weyn inta la xiriiraan wax waa ka raadin karna laakiin waxay ku qurux badnaatay oo nala fiicnaatay markaa anagii si sida aragnay tiimkan kalastarku inaanu idinkeeda la soo wadaagno warheedha waxaana u baahannahay saddexda degmaan mayna waxaan ka qabanno maxaad contribution bixsan kartaan oo ka qaban kartaan shirkan ayaa saddexdii biloodba mar lagu qabtaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya iyadoona ujeedada ugu weyne laga leeyahay ay tahay sidii bulshada halkaas ku nool ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah iyo sidoo kale ilaalinta fayadhowrka iyo nadaafadda deegaanka